wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo xirtay shirka sanadlaha ah ee dib u eegista mashruuca fariid kaas oo ka socday deegaano hoos yimaada maamulka jubbaland shirkan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland maxamed xuseen maxamed agaasime waaxidyada wasaaradda isku-duwayaasha caafimaadka ee gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale saraakiil ka socotay hay-adaha bahwadaagta la ah wasaaradda caafimaadka jubbaland maxamed xuseen maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka waxaan rabaa inaan idiin bogaadiyo dadaalkii saddexda maalmood halkan lagu hayay guulihii laga gaarayna aada loo tabiyey waxyaabihii dee gaabis ahoo jirayna in kor loo qaado waxaa la dhahaa soomaalida waxay dhahdaa faraska waxaa usha loogu dhuftaa ha dheereeyo haddii eed buu isu jeediyey eedda yacni koox khaas ah ama aramo shaksi kuma xasna waxa weeye shaqada naga dhexaysa ayaa sabab u ah marka wixii eedda eh wasaaradda caafimaadka kow ay ka tahay oo isla xisaabtanka maalintii presentationkii koowaad aan joogay labadii ugu horeysay su-aalaha ugu adkaa wasaaradda caafimaadkaa la weydiiy aan filaya marka in laisla xisaabtama oo cid kasta ay og tahay berite waxay ka gaabisay in su-aalo laga weydiinaya waxay ay qabatayna lagu bogaadinaya waxa waaye waxa waye waxay qabsanaysaa howl fiican waxaan filayaa inaan dadku u adeegna horta dhammaanteen waxaan nahay muwaadiniin soomaaliyeed maadaama aan muwaadiniin nahay oo cidday cid kale ka horeysa muwaadinnimada aysan jirin nin kasta qafka aad u adeegaysid inuu yahay qaf soomaaliya walaalkaa in adeerkaa inaad ku xisaabtantid dhallinyarada halkan fadhis saaxiibada kaleo iyagana nala joogo oo dee dadka ugu horeeya waxaan maleynaha ugu fog inay kenya ay meelahan ka imaadeen oo ajnabiga marka ayagana waa danahayna ku jira mashruucani wuxuu ka shaqeeyaa crossborder dobley aan isbuucii bishii september kowdeeda meelahaas aan shaqo u tegay isbitaalka dobley waxaa ku umalayan lahay boqol saddexdii bilood oo u dambeysay saddex boqol iyo xoogaa hooyooyin hooyooyinkaas waxaan filayaa waxaa la cesarian operation loogu umuliyey ilaa iyo shan iyo labaatan ma ay ahaayeen mise soddon qaar ka mid ah waxay ka imaanayeen xaduudda dhanka kale marka waxaweye wuxuu noqonayaa marka staalkaas wuxuu noqonayaa staal oo oo regional hospital ama international level jooga oo wuxuu adeegayaa laba dal mashruuca marka maadaama uu ka shaqeynayo border soomaalidan ay tahay dad reer guuraah waxaa laga yaabaa qaarna xagga inay ka imaadaan qaarna inta ka imaadaan markasta adeegaas ay ka faa'iidaystaan marka waad dareemi kartaa ahamiyaddu ay leedahay marka in laga faa'iidaysto adeegyadaas shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixinada waxqabadka hay-adaha fulinaya mashruuca fariid caqabadaha jira iyo qorshayaasha sanadka soo socda